Kambanigan oo lagu magacaabo Bulsho Sacco isla markaana ku yaala magaalada baladeyna ayaa maalgelin u sameeya dhalinyaro iyo haween ku nool magaalada si ay u abuurtaan fursado ganacsi. Haweenkan iyo dhalinyaradan loo sameeyay maalgelinta ayaa samaystay ganacsiyo yaryar si ay noloshooda ugu maareeyaan iyagoo lacagaha la siiyay u soo celin doono si tartiib ah. Maxamed Cumar oo ka mid ah howlwadeenada kambaniga Bulsho Sacco ayaa Radio Beerlo ugu warramay maalgelinta ay sameeyeen.
adiga iyo idaacaddaba aad baan kuu mahad celinaa Eh, bulshada reer beledweyne gaar ahaan dhalinyarada ilaa hadda waxaan u sameynay maalgelin ay awoodi karaan eh, kuna rumeyn karaan riyooyinkooda dad baa waxay samaysteen ganacsiyo yaryar ah soo nolosha qoyskooda iyo toodaba wax ka bedelaysa dhalinyaro kale waxaa jirta xirfadlayaal ah u baahan dhiirigelin iyo cid u samaysa maalgashi marka bulsho sacco waxay hore u garab taagneed haddana garab taagan tahay inay u sameyso dhalinyarada eh, fursado shaqo abuur ay u maalgeliso marka waxaan rajeynayaa imaatanka bulsho sacco in wax weyn ee dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne iyo dadka hal abuurka leh in wax weyn iska bedelaan insha allah marka marka bulsho sacco waa ee, wehelka iyo maxaan ku dhahaa ee, dhiirigeliyaha dhalinyarada marka iyo qof walbo hal abuur leh gaar ahaan haweenka ganacsiga ee, maxaan ku dhahaa ee, ganacsiga daneeya mooyinka small business ka haysta iyagana wax weyn ayaan maxaan ku dhahaa ee, ee, dhiirigelin ah u sameynayna hadduu ilaahay raaha Eh, inagu magaceena waa bulsho sacco waxaana iskaashata maaliyadeed oo casri ah waafaqsan shareecada islaamka dabcan mainly waxaan ka shaqeynaa maaliyadda waxaana qabanaa laba shaqo oo keli ah waa dhigaalka ama kaydsiga iyo maalgelinta labadaasaan ka shaqeynaa inta ugu badan Ah, walaal eh, markaan aragnay in wadankeenu uu yahay wadan eh, ay maxaan ku dhahaa ka jirto saboolnimo bahasan waxaan ku qasbanaanay in aan la nimaano maareynta yacni maaliyadda maadaama dadkeena ku dhab yihiin maareynta yacni dakhligooda sidaa darteed marka waxaan abuurnay iskaashato maaliyadeed oo casri ah oo dadka ay kaga faa'iidaysan karaan inay dhigaal ku samaystaan at the same time haddana ay maxaan ku dhahaa maalgelin ka qaataan marka sidaasaan ugu qasbay in wadankeena faqri aan ka saarno Eh, runtii walaal aad umaasantaha beledweyne waa magaalo qadiimi ah oo dabcan ganacsi iyo wax walba maxaan ku dhahaa eh, horumar dhankaas ka jira marka dhanka kalena waa in maaliyadda iyo qorshe ka yeeshaan oo bulsho saako ay maxaan ku dhahaa ka faa'iidaystaan adeeg- adeegyada bulsho saako ay ka faa'iidaystaan aan u rajeynaa insha allah Qaar ka mid ah dadkii loo sameeyay maalgelinta ayaa ka mahad celiyey.
aadaa ugu faraxsanahay kambaniga bulsho waxaa ka mid ahay dhallinyaradii kambaniga bulsho ee ay maalgelinta u samaysay aadaa ugu faraxsanahay oo ku mahadsan tahay Ah, maalgelintii lay sameynay meel ganacsi ah ku furtay alxamdulilah aadaa ugu faraxsanahay So, waxaan u yarayaa bishii konton doolara iska bixiyaa shan boqol oo doolara ka soo qaatay bishii konton doolara iska bixiyaa marka hal sanaa ku bixinaa anigana hadda wax badan ay ii tarto alaab badanaa ku dhigtay marka waa kaa maasha allah waxaa ka mid ahaa dhalinyarada ee kambaniga ee u samaysay maalgelinta oo ganacsiga ku furata aad iyo aad ayay u mahadsan tahay ganacsiga ku furta meel fiican ay iga soo baxday alxamdulilah Kambaniyada maalgelinta sameeya oo ku yaala magaalada Beledweyne ayaa fursad u ah dhalinyaro badan iyo haween danyar ah oo ku nool magaalada kuwaasi oo ku haminayay in ay abuurtaan ganacsiyo si ay uga maarmaan in ay dalka ka tahriibaan.